Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa dadka barokacayaasha ah ee ku nool deegaanka Lucknow ku wareejiyay dhul beereed dhan boqol hektar oo loogu talagalay inay beertaan dhulka oo ay diyaarisay Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayay sidoo kale guddoonsiisay agabkii kale ee ay u baahnaayeen si wax soo saarka kor loogu qaado isla markaana loo gaaro isku filnaansho cunto si meesha looga saaro gaajada iyo barakaca ay ku jiraan Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland Cali Aadan Sokor ayaa ka warbixiyay dhul beereedka ay wasaaraddu ku wareejisay barokacayaasha Lucknow iyo ujeedka laga leeyahay bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iska leh maanta iskugu keena keenay halkan marka ugu horeyso waxaan halkan u imaanay inaan muxuu ahay aan samayno dadkii deganaa aagga muxuu ahay luglow area luglow inaan u qaybino dadkii barakacyaasha ah halkan inaan u qaybino dhul beereed ay soo qorsheysay oo soo diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland dhulkaas sidaad u jeedaan halkan waxaa wasaaradda beeraha waxaa ka go-on in ay had iyo jeer dadkeena soomaaliyeed khaasatan reer jubbaland ay isku filnaansho cunna ay gaaraan taas waxaa lagu heli karaa markaan fiirinay qorshooyin badan laga sameeyey dhinac badan laga fiiriyey in lagu gaari karo in wax la soo saarto haddaba markii wax la soo saarayo qaabkee in wax loo soo qaabkee baahida looga bixi karaa wax soo saara looga bixi karaa sax kadib wax soo saarka wadadee loo mari karaa wadooyinkii loo mari lahaa wado ka mid ah waay wadada maanta aan taaganahay hadduu ilaahay idmo dhulkan waa boqol hektar oo ay diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland dhulkaas oo looga talagalay in ay dadkan ay ka faa'iidaystaan dadka maanta aad u jeedeen in loo qaybiyey abuurkii agabkii beeraha dhammaan waxyaabihii ku quseeyey beeraha beertan waxaa saaran saddex matoor oo waaweyn oo muxuu ahay sheeg webiga saaran sidaad u jeedaan beebabkaas ayaa biyaha keenayo dadkan lagama rabo wax muxuu ahay shidaal ah matoor lagama rabo waxaa keliya laga rabaa inay wax soo saartaan bis ah beertu waan u falnay waa loo cagafeeyey waa loo kanaaleeyey biyihii waa loo keenay abuurkiina waan siinay tuuliskii iyo cagabkii beerahana waan siinay waxaan hadda aan dhowraynaa dadkii soomaaliyadow tijaabaad ku jirtaane tijaabadii siaad ugu soo bixi leedaan ee dadka khaasatan halkan loo qaybiyey oo aha in ay dadkeenna ay ka baxaan baryada iyo boonooyinka iyo bacadkaas dadka ay dhooban yihiin inay ka baxaan oo loo loo gudbo isku filnaansho cunno in loo gudbo wasaaradda beeraha iyo waraabka juhdi badan ayay ku bixisay in muxuu ahaye dadkan ay helaan dhulbeereed muxuu ahaaye ku filan dadka soomaaliyeed ee khaasatan dadka beeralayda ah dhulka maanta aan diyaarini keli qorshaha uma aha wasaaradda beeraha inay diyaariso waxaa kaloo hadda assessmentigeeda uu soo gebagaboobey in aan shan boqol oo beerood aan ka samayno areadan hadda aan joogno oo dadka loo maalgeliyo biyihiina loo keeni doono loona fali doono inta brocess oo beertan ay martay la marsin doono waxaa insha allahu tacaala aan ku rajaweynahay in dadkeenna soomaaliyeed ay noqdaan dad wax isku filan dad muxuu ahaa ii sheeg qiyamkoodii iyo sharaftoodii soo ceshto kana baxa baryada bini aadanka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland had iyo jeer waxay u taagan tahay in ay dadkeeda hormariso in dadka beeralayda ah kor loo qaado in dad dalkan uu gaaro isku filnaansho cunno dalkan uu gaaro dal amnigiisa ma sugmi karo horumar ma samayn karo ilaa isku filnaansho cunto uu gaaro dal intuu burburay muxuu ahaay sheeg ku kaabtay muxuu ahay dibadda wax looga keenina ma jiraan dal kasta wuxuu ku kabtaa wixii gudihiisa ka soo baxay halkan waxaan iska kaashannaa beertan maalgelinteeda wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland iyo hay-adda g a z oo naga caawisay ayagana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa muxuu ahaay hay-adaha kala